بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu لlh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو عيسى رحimه الlه taعاalى bab ma jaءa fي karاhiyaة الصوم في الsفر baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa'a ku yimid fii karaahiyati sawmi soomka karaahadiisa fi safari lagu soomo safar dhexdiisa qaala alimaamu abuu ciisa xadahanaa qutaybatu qaala xadahanaa cabdulcaziiz bni muxamed wa huwa daraawardiy can jacfar bni muxamedi wahuwa jacfar bnu muxamed bni caliy bni lxusein can abiihi muxamed bnu caliy bni lxusein moxamed albaqir can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi sal ll ly slama kharaja ilaa makkata maka ayuu u baxay caama alfatxi sanadkii maka la furanayay fasaama nebigu waa soomay xataa balaqa ilaa uu gaaray kuraaca alkhamiim meeshaas kuraaca alkhamiim la yidhaahdo waa meel cusfaan u dhow oo min acmaali cusfaan ah bacdi riwaayaadna waxay leeyihiin kudayd iyo si halkaasoo kale waa meelo un isku dhow dhow ilaa uu meeshaa gaaray wasaama annaasu macahu dadkana way la soomeen faqiila waxaa lagu yidhi ina annaasa dadka qad shaqa calayhim asiyaam soonkii ayaa dhibay wa ina annaasa dadkuna yanduruuna waxay fiirinayaan ama ay sugayaan fii maa facalta waxa aad samayso fadacaa biqadaxin weel haruub ayuu u yeertay min maa-in biyo ku jiraan bacda alcasri casirka kadib fashariba nebiga waa cabay waannaasu yanduruuna ilayhi dadkana iyagoo ay fiirinayaan fa aftara bacduhum qaarkood way afureen wa saama bacduhum qaarkoodna way soomeen fa balagahu waxaa soo gaaray anna naasan dad saamuu inay soomeen fa qaala wuxuu yidhi ulaa'ika alcusaatu kuwaasi waa kuwii caasiyey weeyaan buu yidhi xadiidka marka tarjamada iyo xadiidku waa ismudaabaqaynayaano xadiidka waxaa ku jirto fiihi karaahiyati asawmi fi safar laakiin karaahadaasi mid mudlaq ah ma ahanoo safar oo dhan in lagu soomaa makruuh ma aha ayb xadiidkan waxaa laga qaadanayaa qofku inuu afuri karo isagoo habeenkii soon soo niyeystay soona waa beriistay isagoo sooman inuu afuri karo maalinta dhexdeeda isagoo safarka ku jiro leanna sida ka muuqata nebigu waa soo soomay habeenkiina waa niyeystay maalintiina waa soomay maalinta gelinkeedii dambe ayuu soonkii furay marka qofka musaafirka isagoo sooman haddana soonkii waa iska furi karaa ayb waana qowluljumhuur weeyaan sidaas akharu shaaficiyana sidaasay gooyeen ayb waxaa marka masaladaa ka duwan qofka isagoo muqiim ah ee magaaladiisii joogo intuu xalay soon niyeystay maalinkiina kusoo waaberiistay isagoo saa'ima maalintii dhexdeeda inuu safar gala markaa ay kusoo dhacday markaasoo kale ma furi karo saasaa qowluljumhuur masaladaasna uu yahay imaam axmed iyo isxaaqna way ogolaadeen musanina qowlkaasuu doortay axmed iyo isxaaq xadiidkan ayuuna xujo ka dhigtayo laakiin xadiidkan mas'aladaas xujo uma noqon karo sababta waxay tahay macnaha ma ahan nebigu inuu intuu madiino isagoo muqiim ahaa inuu soonkii saakay madiino uu waagu ugu baryey kuraac alkhamiim markuu soo gaarayna ou iska afuray maahan saas dadka qaar saasay moodayaan maxaa yeelay bayna almadiina iyo wa kuraaci alkhamiim maalmaaba u dhexeeyaba ayb saakay marka inuu madiine ka soo baxay oo uu galabta soonkii iska furay maahan saasna musani isagu saas camal uu ka dhigay laakiin sidaa ma aha leanna ninkii saakay madiine ka soo baxay galabtii cusfaan ma soo gaari karo haddana owr iyo wax lamida raacayo weliba ayb marka laba mas'alay kala tahay in la fahmay u baahan tahay qof qofkii isagoo safar ku jiro ayuu isyiri soon ninkaasi khiyaaruu leeyahay maalinta dhexdeeda waa furi karaa soonkiisa leanna markuu soonka bilaabayeyba safaruu ku dhex jiray fii atnaa'i safarin ayuu ahaa laakiin gurigaagii baad xalay ku barisay saakay waxaa kusoo waabariisatay gurigaaga adigoo afsooman markay ahayd duhurkii oo kalead safar aaday waa baxday jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin maalintaas ma furi karti soonkaasi waad dhammaynaysaa berri adoo safar ku jiro ama soon ama ka tag haddaad doonto ayb imaam axmed iyo isxaaqna markaas xataa waa furi waa inuu qofkii furi karo ayay qabaan xadiidkan baana musani oo u deliishaday arrintaas laakiin xadiidkani deliil uma noqon karo lianna nebiga subaxii kama soo bixin madiina ayb oo isagu safaruu ku dhex jiray madiina iyo inta uu soo gaaray kuraac alkhamiim maalmaa u dhexaysay marka nin saakay gurigiisii ka soo kacay ma ahayn nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ayb labadaa mas'ale marka saasay u kala duwan yihiin ayb qaala wa fi lbaabi can kacbi bni caasim wa bni cabaas wa abi hurayrata qaala xadiidu jaabirin xadiidun xasanun saxiix ayb marka karaahadana waxaa lagu xambaarayaa qofku hadduu soonka dhibayo ayb qofkii haddii uu soonkii dhibayo safar iyo soon markaasi waa afurayaa laysa min albiri alsiyaamu fi safar bukhaarina macnahaas ayuu baabeeyey ayuu baabeeyey ayb waxaa kaloo karaaha uu yahay haddii qofku uu ruksada dhibsanayo oo ruqsadii nebiga uu nacaayo ama ruqsadii allaba uu nacaayo ayb iyadana waa meel labaad oo soonka markaa safarka dhexdiisa karaaha uu ku yahay meel saddexaadna waxay tahay qisadanna ayba ku timid haddii jihaad lagu jiro oo cadowgii in loo xoogeysto la rabo ee iyada marka maslaxadii jihaadka iyo waxaa iska hor imaanayo soonkii awalna soonkii ruksaa lagu siiyo qofkii safar buu ku jiraa ee qofka musaafirkaa inuu soomo iyo inuu ka tago labadaba waa la siiyey haddii marka cadowgii inuu u xoogoobo ay nuqsaamayso lama ogolaanayo waa karaaho in la soomo ulaa'ika alcusaatudanna macnahaasoo kaleay ku dhacaysaa ama macnihii labaad ayb wa ilaa soon oo dhan karaaha ma aha sida aan arki doonno qaala xadiidu jaabirin xadiidun xasanu saxiix waqad ruwiya can اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam nebiga waxaa laga wariya annahu qaala inuu yidhi laysa min albiri siyaamu fi safar khayrka ka mid ma ahan safarka dhexdiisa in lagu soomo qaala wاkhtalafa ahlulcilmi fi sawmi fi safar ahlucilmigu waxay isku khilaafeen safarka dhexdiisa in lagu soomo fara'aa bacdu ahlilcilmi ahlucilmigii qaarkood waxay u arkeen min asxaabi nabiyi sal l slama ka mida iyo wagayrihim ana alfitra fi safari afdal in la afhuraa safarku inay fadli badan tahay xataa ra'aa bacduhum ilaa qaarkood ay arkeen calayhi alicaadata inuu ku soo celiyo soo celiyo soo qalleeyo korkiisu inay sidaa waajib ku tahay ilaa ay qaarkood sidaa arkeen idaa saama fi safar hadduu safarkii ku soomo wakhtaara axmedu wa isxaaqu lfitra fi safar imaam axmed iyo isxaaqna waxay doorteen in lagu afuro safarka wa qaala bacdu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ly slama ka mida iyo wagayrihimna waxay dhaheen in wajada quwatan hadduu awood heli karo fasaama ou soomo faxasanun wa huwa afdalu taasaana fadli badan wa in afdara hadduu afuro faxasanun inuu soomaa fadli badan hadduu awood helayo inuu iska afuraana waa wanaagsan tahay wa huwa qowlu sufyaan athawriy wa malik bni anas wacabdillaahi bni lmubaarak wa qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi inamaa macnaa qowli nabiyi sal ly salam nebiga qowlkiisu macnihiisu wuxuu yahay laysa min albiri siyaamu fi safar iyo wa qowlihi xiina balagahu markay uu soo gaaray ana naasan saamuu dad inay soomeen faqaala ulaa'ika alcusaatu labadaa xadiis macnahooda fa wajhu haada kan towjiihiisu wuxuu yahay idaa lam yaxtamil qalbuhu qalbigiisu haddii uunan qaadaynin qabuula ruksat illaah yacnii wuxuu dhibsanayaa ruksada alleh inuu aqbalo qalbigiisii baanba qaadayninba oon rabin oo wuu kahanayaa ruksadiibuu nacayaa waa sidaasuu yidhi fa amaa man ra'a alfitra mubaaxan qofkii afurka mubaax u arko wasaama soomayna wa qawiya calaa dalika arrinkaana awood u leh fa huwa acjabu ilaya aniga midaas ayaan jecelahay buu yidhi ayb laba shay marka hadduu awoodo ruksadiina uunan nacaynin soonku waa waa fiican yahay masaa-ishan marka rukhaska sidaan oo kale ah sharcigu wuxuu ku xiraa safarka ayb oo manaadu alxukmi fii hadihi alrukhas waxay tahay asafar ayb mashaqada laguma xirin ee waxaa lagu xiray safarka lianna safarku waa la dabdin karaa mashaqada laakiin ma dabdismaysa ayb shay la dabdin karo oo meel un taagan maaha shaaricuna axkaamtu wuxuu ku xiraa cilal oo la dabdin karo ayuu ku xirayaa ayb waxaa laga yaabaa mashaqadu dadka inaysa isku si u dareemin waxaa laga yaabaa waqtigu isku mid inuunan ka dhigin waxyaabaha lagu safraayo kala duwanaansho waxaasoo dhan lama ictibaarinin haddaad halkan diyaarad ka raacayso laba saac kadibna aada meeshaad rabto aadaysid musaafiraa tahay laka alfitru walaka soom soomna waa leedahay afurna waa leedahay lianna shaaricu wuxuu ku xiray safar safarkaas in diyaarad lagu safro iyo inuu dhib badan yahay iyo inuunan dhib badnayn iyo ma la gelin leanna lama dabdin kara arrintaas oo kale ayb rukaskuna takfiifaadka safarkuna wuxuu ka mid yahay takfiifaadka sharcigu ou la yimid ayb takhfiifaadkaas marka waxaa aada uga sheekeeyo cizu bnu cabdisalaam kitaabkiisa alqawaacid alkubraa dhowr nooc weeyaan safarkaa ka mida madarkaa ka mida khowfkaa ka mida way badan yihiin marka qaala baabu maa jaaa fi ruksati fi safar ruksadii wixii ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay safarka dhexdiisa in lagu soomaya qaala xadahanaa haaruunu bnu isxaaq alhamdaaniyu huwa abulqaasim alkuufiyu saduuqun qaala xadahanaa cabdatu bnu sulaymaan can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata ana xamzata bna camrin alaslamiya sa'ala rasuula allahi sal ly slama rasuulkuu su'aalay can isawmi fi safar soonkii safarka dhexdiisa la soomaayo wa kaana wuxuu ahaa xamza yasrudu sawma inuu soonka taxaayo nin aad u soon badan buu ahaa faqaala rasuulu llahi sal ly salam nebigu wuxuu ku yidhi in shi'ta fa sum wa in shi'ta fa afdir haddaad doonto soon haddaad doontana afur marka haddii isaga mashiicadiisii lagu xiray de karaaha ma jirta marka karaahadii marka labadii meeloodoo imaamu shaafici baa lagu xambaarayaa safarka dhexdiisa in lagu soomo sideeda karaaha uma aha muطlaqan qaala wfi lbaabi can anas bni maliki wabi saciidi wcabdillahi bni mascuud wcabdillahi bni camrin waabi darda waxamzata bni camrin اlslamiyi qaala xadiidu caaishata ana xamzata bna camrin اlslamiy sa'la الnabiya sal ly slam xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna nasr bnu caliyin اljahdamiy qala xadaثna bishr bnu اlmufadl can saciid bni yaziida bni can saciid bni yaziida abi maslama wa huwa abu maslamata albasriyu alqasiir hiqatu rawaa lahu asxaabu lkutub sita can abi nadrata almundir bnu malik bni quطaca ayaa la yidhaahdaa alcawaqiyu albasriyu hiqatu rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqa wamuslim walarbaca can abi saciidin qaal kunaa nusaafiru maca rasuuli illahi sal l salam nabigan la safraynay fii shahri ramadaan bil ramadaan dhexdeeda famaa yucaabu cala asaa'imi sowmuhu ninka sooman laguma ceebeynaynin soonkiisa walaa cala almuftiri iftaaruhu ninka afuranna afurkiisa lagu ceebeyn maynin waa ruqsay ku tusee tanna qala xadaثna nasr bnu caliyi qala xadaثna yaziid bnu zurayc qala xadaثna اljurayriyu ayb xa waxadaثna sufyaan bnu wakiic qala xadaثna cabdاlأclى can اljurayriy can abi nadrata marka saciid bnu iyaas aljurayri iyo saciid bnu yaziid abi maslama ayaa siman ayb can abi nadrata can abi saciidin qaal ayb kunaa nusaafiru marka jurayriga iyo saciid bnu yaziidkii horaa siman cabdulaclaa iyo yaziid bnu zuraycna waa siman yihiin taxwiilka ou keenay saas waa ayb can abi saciidin اlkhudriyi qaala kunaa nusaafiru maca rasuuli اllahi sal ly slam famina asaa'imu wamina almufdiru falaa yajidu almufdiru cala asaa'im ninka afurani ninka sooman ma u caroonaynin wala saa'imu midka soomanna cala almufdiri midka afuran kuma xanaaqaynin fakaanuu yarawna waxay arkayeen ana man wajada quwatan ninkii awood helo fasaama soomo faxasanun inuu fiican yahay waman wajada dacfan dacfi qofkii dareemana faafdara afuro faxasanun ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix waxaa laga qaadanayaa marka masaa-isha ee qofku uu daliilka hadba dhinac uga sugan yahay inaan laysku ceebey karin ayb oo ninkii soomanna daliilkii dhinac buu uga jiraa ka afuranna daliilkii dhinac buu ka haystaa marka inaan marka laysku kicin oo aan lays ceebaynin ayb masaa-isha marka noocan oo kalea qofkii inta khilaaf ka dhaliyo khilaaf keenayo dadku inay isnacaan ay ku kala tagaan qofkii shicaar ka dhigto ayaa tafriqo ayaa yacni furqo wado isagaana marka madmuum noqonaya ibnu taymiya alqawaacid nuuraaniyaha sidaasuu dhahaa qaala baabu maa jaءa fi اruksati lilmuxaaribi fi lifطaar baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabyaha jaa ku yimid fi ruksati ruksada lilmuxaaribi ninka yani dagaalamayo ee dagaalka ku jiro fi lifaari loo rukseeyo afuritaan qofka yacni dagaalka ku jiro afuritaan in loo ruqseeyo uu afuro soonkii uu ka afuro wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay ayb marka safarkii markii hore wuxuu baabeeyey karaahada asowmu fi safar haddana wuxuu keenay ruqsadii haddana wuxuu keenay muxaarib muxaarib marka la leeyahay waxaad ogaataa waa wasfi muxaaribku qad yakuunu lmuxaaribu musaafiran wa qad yakuunu gayra musaafirin oo ninka muxaaribkaa marna safarow ku jiraa dagaalow u baxay marna magaaladiisiibuu ka dhex dagaalama waa dhici kartaa soo maha inuu magaaladiisii ka dhex dagaalamo middaas dambaa marka ishkaal keenaysa marka isaga marka tirmidii safar iyo midna kama hadlina lilmuxaaribi unbuu iska yidhi marka muxaaribnimadaas wasfi inta laga dhigo la yiraahdo markaa ama musaafir ha ahaado ama younan ahaanin waa yacni waa afurkii waa loo ruqseeyey yani taas qofka xadarka ah ee isaga negida ah muqiimka ah ayaa war ku jiraa iyada lafteeda marka masalada alimaam ibnu اlqayim azaadulmacaadka uga hadlay wuxuu yidhi low itafaqa mihlu hada fi اlxadari fahal lahum اlfitru fiihi qowlaani haddii ay iswaafaqaan dagaal iyo qofkiio xadar ah ma afuri karaa magaaladiibuu ka dhex dagaalamaa ma afuri karaa fiihi qowlaani asaxuhumaa daliila ana lahum dalika labadaa qowl xagga daliilka waxaa saxiixnimo badan waa afuri karaa ayb wa huwa ikhtiyaaru bni taymiya ibnu taymiya ikhtiyaarkiisana waaye wa bihi afta alcasaakira alislaamiyata bidaahiri dimashqa tataartu markay soo weerareen dimashq shaam dadkii dimashq bannaankeeda ku dagaalamayey ee gaaladaas hor joogay ee la dagaalamayay tataarta wuxuu u fadwooday inay afuri karaan lianna dhacdadaasi waxay ku soo aaday soon iska afura dagaalkana gala ayuu ku yidhi weliba dadka qaar baa xataa shakiyey xoogaa si uu shakiga uga bixiyo isagaa intuu dhex istaagay casaakirtii ayuu biyo intuu qaatay buu cabay galuu yidhi marka socod sidaasuu yeelay marka waana ikhtiyaar ibni taymiya wuxuuna deliishaday xadiidkii nabiga sal ll ly slam uu yidhi inakum musabixu lcaduwi inakum musabixu caduwikum waalfitru aqwaa lakum faafqiruu yani markii hore nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi cadow ayaad markii hore inay afuraanoo horta u sheegay ruqsa ahaan markii cadowga loo dhowaadayna wuxuu ku yidhi saakay waxaad ku soo waabariisanaysaan cadow waalfitru aqwaa lakum afuritaanka ayaana idiin xoog badan ee fa afdiruu afura markii dambe marka waxay noqotay waajib waa afureen marka asxaabta sidaasayna marka dagaalka ku galeen muslimaana xadiidkaas warinayo waxaa la isdhihi karaa de xadiidkan see daliil ugu noqon karaa leanna madiine laguma dagaalamaynin safaray ku jireen asxaabta rasuulka iyo asxaabta isaga xugunka manaadul xukmi wuxuu ka dhigayaa inakum musabixuu caduwikum waalfitru aqwaa lakum waalfitru aqwaa lakum taasoo marka xukunka ku xiray iyo qowluhu tacaala waaciduu lahum ma stadactum min quwatin alaa ina alquwata ramyuna nebigaa yidhi nin sooman oo maanta dhan baahan muxuu tuuri karaa marka hama tuuri karaa quwadii waa la yska rabaa sidaas waa la yidhi marka walfitru aqwaa lakum taasuu uga dhigay marka xukunka cilo ayb cilada marka haddii la fiiriyana waa ka gudo weyn tahay in safar lagu jiro iyo inaan lagu jirin ayb jihaadkuna mashaqoo wataa dal ayb adu marka muxaaribku meeshaasu markay geliyeen ayb qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna bnu lahiica can yaziid bni abi xabiibi can macmar bni abi xabiibata wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa macmaru bnu abi xuyaya ayb alcadawi wahuwa hiqat rawaa lahu tirmidiyu faqط can bni اlmusayab anahu macmar sa'alahu ibnu lmusayib buu su'aalay can isawmi fi safar safarka dhexdiisa in lagu soomo faxadata wuxuu sheegay ana cumara bna alkhadaab qaala wuxuu yidhi gazownaa maca rasuuli llahi sal ll ly slam fii ramadaan gaswatayni yowma badrin walfatx faaftarnaa fiihimaa waa waa furnay qaala wafi lbaabi can abi saciid qaala xadiidu cumar laa nacrifuhu ila min hada alwajhi qaala wqad ruwiya can abi saciidi can اnabiy sal ly slam anahu amara bاlfitri fii gaswati gazaahaa dagaal uu duulay ayaa nebigu uu amray sidaas waana kiina soo maray ayb ama wuu keeni doonaa qaala wqad ruwiya can cumara bni اlkhaaab naxwu hada anahu rakhasa fi lifطaari cinda liqaaءi اlcaduwi wbihi yaquulu bacdu ahli اlcilmi wuxuu leeyahy cumar saanoo kale laga wariyey wuxuu ruqseeyey cadowga marka lala kulmaayo in la afuro ahlucilmiguna sidan ayay dhahayaan qaala baabu ma jaءa fi اruksati fi اlifطaari lilxubla wاlmurdic wixii ku yimid cadayntiisii ruksada ku timid cadaynteedii buu u baab yahay fi lifطaari afuritaanka ay afurayaan lilxublaa iyo walmurdici la siiyey ruqsada la siiyey haweenka uur kale iyo kuwa nuujinayo qaala xadaanaa abu kurayb wayuusuf bnu ciisa qaala xadaanaa wakiicun wahuwa bnu اljaraax qaala xadaanaa abu hilaal can cabdillaahi bni sawaadata can anas bni maalikin rajuli min bani cabdillaahi bni kacbin marka anas bnu malik alansaari maaha waa anas bin malik kala waay waxaa la yidhaha anas bnu malik alqushayri ama alkacbiyu qaala wuxuu yidhi agaarat calayna khaylu rasuuli اllahi sal l slam fardihii rasuulkaana soo weerareen faataytu rasuul allahi sal l slama u imid fawajadtuhu yatagaddaa waxaan arkay isagoo wax cunayo faqaala wuxuu yidhi udnu soo dhowow fakul cun faqultu waxaan idhi innii saa'imun waa soomanahay faqaala wuxuu yidhi udnu soo dhowow uxadidka aan kuu sheegay can isawmi aw isiyaam soo dhowow buu yidhi soonkaan kaaga sheekaynayahay ina allaha alleh wadaca cani lmusaafiri musaafirka wuxuu ka dejiyey shadra salaati salaada barkeed salaada nuskeed buu ilaahay ka dejiyey musaafirka wa cani alxaamili aw ilmurdici naagta uur kale iyo midda nuujinaysana assawma ayuu ka riday aw isiyaama ama soonka tirmidi xadiidka sidaanu u keenay abu daawuudna si kale ayuu u wariyey oo xadiidku wuxuu riwaayada abi daawuud waxay ahayd ina allaha tacaala wadaca wadaca asawma wa shatra asalaati can almusaafiri wa can alxaamili waalmurdic ayb alla alle wuxuu ka dejiyey soonka iyo salaada nuskeed musaafirka iyo naagta uur kale iyo midda nuujinayso marka midda uur kale iyo midda nuujinayso salaad inaynan gaabinaynin waa ijmaac kuwaas ijmaacii baa taas xagga u riday salaada maxaa soo haraya marka soonka keliya soo haray idan marka soonka ayay kula mid yihiin musaafirka tabwiibka hadda tirmidi iyo tabwiibka abu daawuud labadaba wuxuu tusayaa naagta uur kale iyo midda nuujinayso waxaa lagu cadfay oo lala xiriiriyey musaafirka musaafirkuna soonka waa qalleeyaa rididda musaafirka laga riday maahan yacnii qada in laga ridaye waxaa laga riday inuu markaas soomo laakiin qalaa laga rabaa soomaa iyagana markaas inay soomaana laga riday qalaa laga rabaa marka masaladan marka naag uur leh iyo nin iyo naag nuujinayso soonka ma qallaynaysaa mase idcaam ayay bixinaysaa wax ku soo arooray oo nas marfuuc ah xadiidkana ayaa ka jiro waxaa kaloo dhan marka aqwaal saxaabada qaarkood leeyihiin oo iskhilaafsan iyo waxaas weeyaan laakiin xadiid marfuuca oo nebiga loo kor yeelo oo mas'alada ka warramaya kan wayna isagaa marka owlaa ah marka in la qaato la qabsado lianna xadiidka mafhuumkiisa iyo qowlka saxaabiga ayuhumaa yuqadam yaa la hormaryaana mafhuumka xadiidkaa la hormarina walidaalika marka abu cubayd alqaasim bnu salaam kitaabkiisa layidhaha annaasikh waalmansuukh ayuu masalada uga hadlay ilaa shan qowl ayuu sheegay wacala aladiina yutiiquunahu shanta qowl marku sheegay wuxuu tilmaamay aqwaashaas waxa daliil marfuuca ka leh kan qallada inuu ka jiro sheegay walidaalika marka naagta uurkale imidda nuujinayso way soo qaleynayeen soonka ayb leanna musaafirkay la mid yihiin musaafirkuna waa qalleeyaa waa la fahmaan umalayna hadhow marka ibnu cumara sidaas qabo iyo ibnu cabaasaa sidaas qaba iyo waxaa ka xoog badan xadiidka haddii xadiid ounan oolli lahayn meesha manduuq walaa mafhuum midna ounan oolli lahayn saxaabadii marka iyaga aqwaashooda marka lagu dhegi lahaa way kala horeeyaan marka axaadiidta ayaa ka mudan aqwaasha saxaabada ayb ayb qaala wallaahi laqad qaalahuma anabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigaa yidhi kilayhimaa labadoodaba ow ixdaahumaa ma midood murdicay xaamilki fayaa lahfa nafsii alla nafsadeyda yacnii calaacalkeedaay allaa akuuna inaanan ahaanin acimtu allaa akuuna inaanan ahaanin dacimtu inaan quuto oon cunay min dacaami nabiyi sal ll ly slam nebiga cuntadiisa yani waxaan ku calaacalayaa buu leeyahay maxaan cuntada nebiga u cuni waaye qaala wafi lbaabi can abi umayata abi umaya iyou qoray abu umayahaas marka waa anas bnu malik alkacbi laftiisa marka wafilbaabi marka la yidhaha maxaa u moodeysaana xadiid labaad inuu yahay baabka ku soo arooray mana ahan wafilbaabi can abi umayata abu umaya xadiidkiisa huwa huwa waay waa kan laftiisa walidaalika nusaqa qaar waxay ku dhigeen calaamatu tadbiib ayay dhigeen muxuu idin dhigay idinka kaarax wafil baabi hee umaya ninkan waa anas bnu malik alkacbi huwa huwa ya dubiba calayhi fi lasli maxaa tadbiibka maxuu yahay maxaa waxa la tadbiibinaa waxay tahay waa hadal saxa riwaayatan laakiin qalad ku jira marka saxa riwaayatan oo kitaabkii tirmidi wafilbaabi can abi umaya waa ku sugan tahay laakiin warkaani ishkaala ku jira waay macnaha tadbiibka macnihiisu intaas u ahay mar haddii la tadbiibiyey waxaan sheegay inuuba daliil u yahay tadbiibku nasaa-i ha laga raajin haddii nasaa-i laga helana ma filayo nasaa-i in laga helayo xadiidkanunbuu noqonayaa haddiiba laga hela nasaa-i allahu calam isaga laftiisa huwa kan nasaa-i laga helaayo waa anas bnu malik alkacbi xadiidkiisa ayb qaala xadiidu anas bni malikin alkacbiyi xadiidun xasan walaa nacrifu lianas bni malikin hada can الnabiyi sal ا ly slam gayra hada alxadiid اlwaaxid halkan xadiid baan u naqaan wاlcamalu cala hada cinda bacdi ahli اlcilmi wa qaala bacdu ahli اlcilmi alxaamilu wاlmurdicu tufdiraani waa afurayaan wataqdiyaani waa qalaynayaan wa tucimaani waana quudinayaan qalla iyo waxay isku darayaan iyo quudin ayb iطcaamku marka iyo qadadu xaggay ka socdaan iyaga shaafici oo kale wuxuu leeyahay hadday iyaga keyrkood u cabsadaan iyo inay iyaga isu cabsadaan waa la kala qaadayaa hadday naftooda u cabsadaan qalla bisaa waajibayso leanna markaasi dad jiran oo kale horabaa inuu yidhaha qofkan waa jiran yahay hadday keyrkood u cabsadaanna macnihii marka jiradu waa ka baxayaa marka fidyadii inay meeshii soo gelayso marka fidyadii ha soo gasho qadadii ma haraysaa ma harayso qadadii qaala wabihi yaquulu sufyaanu wamaaliku washaaficiyu waaxmadu wa qaala bacduhum tufdiraani waa afurayaan wa tudcimaani waa quudinayaan miskiinay wax siinayaan walaa qadaa calayhimaa qadana lagama rabo fa in shaa'ataa hadday doonaan qadataa waa qallaynayaan walaa idcaama calayhimaa idcaamna lagama rabo yacnii labada mid unbay samaynayaan waa qallaynayaan idcaam lagama rabo idcaamay bixinayaan qallo lagama rabo qowlkan saas waa wabihi yaquulu isxaaqu isxaaqna sidan buu dhahayaa ayb qaala baabu maa jaaa fi sawmi can ilmeyit wuxuu ku yimid qofka meydka in laga soomo qaala xadaanaa abu saciidin ilashaj qaala xadaanaa abu khaalidin alaxmar wahuwa sulaymaan bnu xayaan can alacmash can salamata bni kuhaylin wa muslimin ilbatiin can saciid bni jubayrin wacaطaa'in wamujaahidin saddexdooda can ibni cabaasin qaal jaءat imra'atun ila اnabiy sal ly slam naagaa nebiga u timid faqaalat ina ukhtii maatat hooyaday way dhimatay wacalayha sawmu shahrayni mutataabicayn laba bil oo isku xigto soonkeed ayaana korkeeda ahaa qaala ara'ayti bal ii sheeg low kaana calaa ukhtiki daynun walaashaa haddii deyn lagu lahaan lahaa ana ukhtii maatad bay tiri haddii deyn lagu lahaan lahaa kunti taqdiihi ma ka gudi lahayd qaalat nacam qaala fa xaqu llaahi axaqu ilaahay xaqiisa xaqnimo badan xadiidkan dhowr mas'alaba waa laga qaadanaa masalada koowaad waxay tahay fiihi ihbaatu lqiyaas qiyaaska marka in uu jiro xadiidku waa tusa lianna nebigu waxay weydiisay walaashay soonaa laga rabaa ma ka gudi karaa muxuu sameeyey marka qiyaas haddii deyn lagu lahaan lahaa walaashaa ma ka gudi lahayd haa deynka allah ka weyn marka in asal iyo farac iyo cillo xugunaa ka soo baxay ayb deynkii alle haabit waayo asaga waa asal dadku yaqaanaan yani waxaan ujeedaa deynta dadka in layska gudo waa midda ay taqaano asalka ah deyntii alle ayaa marka farac noqonayso asalkaasaa la rabaa in la haleeshiiyo maxaa ka dhexeeya marka bijaamici eesh labadan marka maxaa ka dhexeeyo waxaa ka dhexeeya labadaba inay wujuubayaan kanna waa waajiba kanna waa waajiba kaasaa labadaba marka inay ay dimo ku tacalluqayaan ay dima ku waajibayaana ka dhexeeyo xukunka soo baxayana waa maxay in la gudo marka ayb laga bixiyo waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa soonka in qof laga soomi karo xadiid kalena wuxuu ah man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuhu soonkii marka in laga gudi karo qowlka shaafici ee qadiimka waxay tahay in qofka laga soomi karo laakiin goormaan laga soomi karaana waa qofkaasi inuu dhintay isagoo soonkaas iska gudi karo laakiin uunan weli gudin masalan qofkii ramadaankii baa ku soo galay waa xanuunsan yahay sakaraaduu saaran yahay waaba ku dhintayba isagoon caafimaadin oo qalladii aan makansaninuu dhintay ee ninkaasoo kale marka laa itcaam walaa siyaam midna lagama samaynayo leanna maba ku waajibinba weli ayb haddii laakiin uu soonkii ku waajibay qalladii waa awooday isagoon weli gudin ayuu dhintay ninkaas dimadiisa waxaa laga rabaa ninkaasoo kalea marka ayaa laga soomayaa ama idcaam laga bixina shaafici qowlkiisa qadiimka waa laga soomayuu leeyahay imaamu nawowi iyo bulqiini iyana sidaasay doorteen isagaana raajixa min xaysu daliil waa laga soomi karaa haddii la doonana waa laga qadaynaya waa laga idcaam baa laga bixinayaa un saana waa la yeeli karaa waayahay qowlka shaafici ee qadiimku sidaas weeyaan isaga xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuhu waliyuhu yaa laga wadaabay isku haystaan qaar waxay leeyihin weliga waxaa laga wadaa ninka isaga dhaxalkiisa leh qaar waxay leeyihiin qaraabadiisa laga wadaa waa iska caam qaraabadaas ama dhaxal halahaata mayayna lahaanin xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa haddii walaal soon lagu lahaa walaasheed ka gudi karto walaashuna da dabcan waxay ku jirtaa dadka wax dhaxlo waa ka mid tahay dadka wax dhaxlo marka weliyuhuda macnaheedu inay tahay qaraabo dhow oo ay dhici karto inay qofkaani dhaxasho yaa ka soomaya ajnebi ma ka soomi karaa marka nin ajnebi aan shuqul ku lahayn ma ka gudi karaa soonka meeshaas marka ibnu xajar waa ka joogsaday oo wuxuu yidhi mas'aladan aan ka waramayno waaba khilaaful asli shaygu haddii khilaaful asli uu yahay asalkaasna loo khilaafay nas soo arooray dartiis naskaas laguma tasarufi karo isaga marka wuxuu leeyahay in soonku waa cibaada badaniya cibaada badaniyana in layskaga naa'ib noqdo qaacidadu awal maahayn saas lowlaa hada alxadiid mayaa la dhihi lahaa mar haddii xadiidkan soo arooray inta uu ku soo arooray baa lagu gaabinaa marka waa maxay marka saama canhu weliyuhu weli bis unbaa ka soomi karo ajnabi ka soomi maayo leanna masalo qiyaas uu gelgeli karoo kale ma aha leanna qiyaaskii waaba ka soo tagtay uu leeyahay waayahay waxyaabahaasaa marka xadiidkii laga qaadana qaala wafi lbaabi can buraydata wabni cumar wacaaishata qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu صaxiix qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa abu khalidin اlaxmar can اlacmash bihada اlisnaadi naxwahu ayb qaala wasamictu muxamada yaquulu bukhaari oo dhahayaan maqlay buu yidhi jawada abu khalidin ilaxmaru hada alxadiida can ilacmash xadiidkan waa wanaajiyey abu khaalid marka laga warinayo acmash macnaha jawadda waxay dhahaan iyaga xadiidka sidii ugu taamsanayd sidii ugu taamsanayd oo ugu dhammaystirnaan badnayd marka loo wariyo qofka u wariyey waxay dhahaan jawadda fulaanu wuxuu ka wadaa abu khaalid xadiidkan sidii ugu taamsanayd buu u wariyey ayib sidaasuu marka jawadada u jeedaa qaala muxamedu waqad rawaa hayru abi khaalidin waa wariyey xadiidka can ilacmash mithla riwaayati abi khaalid waa la mutaabiceeyey macna qaala warawaa abuu mucaawiyata wagayru waaxidin hada alxadiida can ilacmash can muslimin ilbatiin yay rideen awal muslim albatiin yaa la warinaayena salamatu bnu kuhayl maynan sheegin can saciid bni jubayr can ibni cabaas yay ka rideen meeshaanna waxay ka rideen cataa iyo mujaahid ayay ka rideen xadiidkan marka sida ugu fiicnayd abu khaalid ilaxmara u wariyey marka can الnabiy sal ا ly slam wlam yadkuruu fiihi can salamata bni kuhayl walaa can caطaa walaa can mujaahid qaala baabu maa jaءa fi اlkafaarati kafaarada wuxuu ku yimid cadayntiisii buu u baab yahay qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabharu bnu اlqaasim kafaarada marka waxuu ka wadaa soon kafaaro ahaa ama nadar ahaa in laga soomo qofka qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabharu bnu اlqaasim can ashcath huwa ashcath bnu sawaar can muxamadi can naaficin ayb muxamedkaasna waa muxamed bnu abi leyla muxamed bn cabdiraxmaan bni abi leyla can naaficin can ibni cumara can الnabiy salى اllahu عalayh waslama qaala man maata qofkii dhinto wa calayhi siyaamu shahrin bil soonkeed iyadoo lagu leeyahay falyudcim canhu ha quudiyo makaana kulli yowmin maalin kastaa booskeeda miskiinan ha quudiyo maalin walbaa booskeeda miskiin ha siiyo qaala xadiidu bni cumar laa nacrifuhu marfuucan ila min hada alwajhi wasaxiixu can ibni cumara mowquufun qowluhu fatwo ibni cumar inay tahaa saxeexa isagoo marfuucana sanadkan keliya lagu wariyey sanadkanna ashcath bnu sawaar iyo moxamed ibn cabdiraxmaan ibni abi leyla ayaa ku jiraan labaduna waa daciif wاkhtalafa ahlu اlcilmi fi hada faqaala bacduhm yusaamu can اlmeyiti meydka waa laga soomayaa wabihi yaqulu axmedu waisxaaqu qaala ida kana clى اlmeyiti nadru siyaam soon nadarkii haddii lagu leeyahay waa yusaamu canhu waidaa kaana calayhi qadaa'u ramadaanna udcima canhu waa kala qaadayaan marka waxay leeyihin soonku hadduu nadar yahay waa laga soomaa haddii uu yahay soon ramadaanna cuntaa laga bixina ayb ibnulqayim laftiisa iclaamu lmuwaqiciinka sidaanu soo dhoweynaa ayb laakiin xadiidka cumuumaa ku jiro man maata wacalayhi siyaamun ayaa layidhi ayb qofkii dhinto isagoo soon lagu leeyahay saama canhu waliyuhu nakiradaa marka waxay ku jirtaa fii siyaaqi shardi tacumu marka soon nader ha ahaado mid kale ha ahaado waa caami noqonaysa waxa lagu kala qaadaa ma leh midda kale nadarka iyo ramadaanku waajib unbay kulligood isla noqonayaan ayb iyaga marka waxay leeyihiin nadarku deynta bani aadamkuu sii shabahaa laakiin tan kaleba deyn waa shabahdaa iyada nebiga xajkiibuu ku shabahay soonkiibuu ku shabahay caaisha iyo ibnu cumar ibnu cabaas iyo waxaa laga wariyay ayaga idcaam marka haddii laga quudiyana waa fiican tahay haddii laga soomana dhib ma laha wa qaala maaliku wasufyaanu washaaficiyu laa yasuumu axadu can axad maalik iyo sufyaan iyo shaaficina waxay yidhaahdeen qofna qof ka soomi maayo sababtoo ah soonku waa cibaada badaniya niyaabo ma galo ayay yidhaahdeen laakiin mar haddii xadiid soo arooray qaacidada soonkii waa ka baxa cibaadaadku saddexay u qaybsamaan cibaada maaliya maxda badaniya maxda iyo cibaado fiiha shawbu cibaada badaniya iyo shawb waxaa ku jiro maaliya wixii cibaada badaniya maxda ah layskagama naa'ib noqdo soonka marka laga reebo maaliyada iyada waa laysaga naa'ib noqdaa war ma leh oo sakadaadii inaad tiraa hebelow qaad iga soo dhiib sakadii iga soo bixi ammaanadana ayaa qof igu lahaa qaad u geey deyntan baa laygu leeyahay lacagtan qaad hebel u geey waa bannaan tahay cibaadadu hadday maali tahay hadday badani tahayna asalkeedu waa inaan layskaga naa'ib noqonayno nin ii tuko ma la dhihi kara hadday cibaadadu isku jirto badaniya maaliya tahay sida xajkoo kale xajku cibaadada badaniya maaliyana waa yahay ilaa istidaacau rabaa soo maa istidaacadu waa maali badanna meeshii jirku inuu tago dawaaf sameeyo yaa laga rabaa markay sidaas tahay waa bannaan tahay in la yskaga naa'ib noqdo cinda alcadbi cinda alcadbi alcadbu waxaa la yidhaha qofku hadduu awoodi waayo maba tegi karaba diyaaraddii ma raaci karo waa waayeel ma fuuli karo ama jiraa ku timido mana looga xaqabo markaasoo kale qof inta kiraysto war hebelow iga soo xaji lacagtiina qaad waa dhihi karaa salaada iyada hebelow ii tuka ma jirto ilaa laakiin hal salaad oo waxaa jirto qofka loo samaynayo waxay noqon kartaa salaada ragcatay dawaaf leanna ragcatay dawaaf xajkay ku dhex jirtaa soo maaha ninkii qof ka xajinaya waa dawaafa markuu dawaafa laba ragca waa tukanaa soo maaha labadaa ragcayay u dhaceena ninka laga xajinaya waana salaad ado waxyaabahaasay marka ka rereeba ayb wqaala maaliku wasufyaanu washaaficiyu laa yasuumu axadu can axadi waashcahu huwa bnu sawaar wamuxamadu huwa muxamed bnu cabdiraxmaan bni abi layla baabu maa jaaa fi saa'imi yadracuhu lqay-u ninka soomani oo mataga uu soo dhaafayo ka qaalib noqonayo qaala xadaanaa muxamed bnu cubaydin almuxaaribiy qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu zayd bni aslam can abiihi can cطaaءi bni yasaar can abi saciidin اlkhudriy qaala qaala rasuulu lahi sal l slam halaaثun laa yufطirna saa'ima saddex qofka soomani ma afuriyaan alxijaamatu toobinta walqay-u mataga walixtilaamu iyo ixtilaamka qaala xadiidu abi saciidin اlkhudriyi gayru maxfuud sabab maxaa cilo uga jeeda cabdiraxmaan bn zayd bni aslam qaala waqad rawaa cabdullaahi bnu zayd bni aslam wacabdulcaziiz bni muxamed wagayru waaxidin hada alxadiida can zayd bni aslama mursalan cabdiraxmaan marka isaga musnadu ka dhigay saddexdanna waxay ka dhigeen mursal walam yadkuruu fiihi marka riwaayada mursaladaa xoog badan mursalkuna min aqsaami daciif ayb walam yadkuruu fiihi maaynan ku sheegin can abi saciid wcabdiraxmaan bnu zayd bni aslam yudacafu fi lxadiid qaala samictu abaa daawuud asijziya wa abu daawuud asijistaani sijzi iyo sijistaani isku mid yaquulu sa'ltu axmed bna xambal can cabdiraxmaan bni zayd bni aslam faqaala akuuhu cabdullaahi bnu zayd laa ba'sa bihi walaalkiis baa ka roon qaala wasamictu muxamadan yadkuru can caliy bni cabdillaahi cali bn lmadini qaala cabdullaahi bnu zayd bni aslam hiqatun wacabdiraxmaan bnu zayd bni aslam daciifun qaala muxamedu walaa arwi canhu shay-an qaala baabu marka matagga baabkana de wuxuu leeyahay matag ma jebiyo soon isaga laakiin xadiidkan waa daciif kan soo socdaa xoog badan qaala baabu maa jaءa fi man istaqa'a camdan kas qofkii isku matajiyo qala xadaثna caliي bn xujri qala akhbarana ciisa bn yunus can hishaam bni xasaan can ibni siriin can abi hurayrata ana rasuula اlah sal ly slm qaal man daracahu اlqay-u mataga qofkuu soo dhaafo ka qaalib noqdo falaysa calayhi qadaaun qada korkiisa maaha waman istaqa'a camdan qofkii isu matajiyana falayaqdi aqale qala wfi lbaabi can abi darda wthawbana wafadalata bni cubayd qala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu gariib laa nacrifuhu min xadiidi hishaam can ibni siriin can abi hurayrata can nabiy sal ly slam ilaa min xadiidi ciisa bni yunus ciisa bni yunusna waa hiqo mutqin a weliba wa qaala muxamadun bukhaari wuxuu yidhi laa uraahu maxfuudan u malayn maayo xadiidku inuu maxfuud yahay marka ciisa bnu yuunus inuu hishaam kala gooni noqday buu ku wadaa laakiin abu daawuud warkiisa ayaa diidaya oo wuxuu yidhi rawaahu aydan xafsu bnu ghiyaad can hishaamin waa la mutaabiceeyey qaala waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri wajhin ayaa la wariyey can abi hurayrata can اnabiy sal ly slama walaa yasixu isnaaduhu walaa yasixu isnaaduhuda maxaa laga wadaa xadiidkii hore maaha ee wuxuu leeyahay riwaayadan ciisa bnu yunus can hishaam ibni xasaan can ibni siriin can abi hurayra wuxuu leeyahy marka xadiidkan abu hurayra duruq kale ayaa looga wariyey laakiin isnaadka sax maaha kaas ee midkan isaga hadda uu soo yidhi xasanun gariib maaha wuxuu ka hadlayo ogow hadda leanna kii hore isagaaba soo xukumayo xasanun gariib soo yidhi midkan marka uu leeyahay walaa yasixu isnaaduhu nafyigu wuxuu ku dhacayaa min gayri wajhin taas ayb wejkan uu sheegay wixii aan ahayn qaala waqad ruwiya can abidardaa wa thawbaan wafadaalata bni cubayd ayb ana nabiya sal l slama qaaa fa afdara nebiga waa matagay waana afuray fa afdara waa afuray marka qaaa fa afdaradan marka wuxuu u afuray ma matagaa mufdiroo afuriyey mase wax kaloo u afuray ma cadda xadiidkan marka daliil uma noqon karo matag inuu soon jebiyo leanna waxa uu afuriyeyba ma cadda ayb wa inamaa macnaa haada xadiidkan macnihiisu wuxuu yahay ana nabiya sal l slama kaana saa'iman mutadawican soon sunna ah buu soomanaa faqa'a waa matagay fadacufa qofka hadduu mataga marka xoogaa jismigiisu waa daciifa fa afdara lidaalika arrintaa darteedu u afuray marka oo soonkuna sunna u ahaa khiyaaru lahaa xoogaana marka waa tabardareeyey saas u afuray ee maahan in so yacni in matagu afuriyey ma aha ayb qaala haakada ru'ya fii bacdi alxadiidi mufasaran xadiidka duruqdiisa qaar baa sidaa ku timid isagoo fasiran qala wاlcamalu cinda ahli اlcilmi clى xadiidi abi hurayrata can الnabiy sal ly slm ana الsaa'ma ida daracahu اlqay-u camalku wuxuu yahay xadiidka abi hurayra matagu hadduu ka qaalib noqdo qofka falaa qada'a calayhi qalla korkiisa ma aha waida staqaa haddii uu matagana camdan kas u matago falyaqdi ha qalleeyo isku matajiye inayda markaas wax ku laabtaan baciid maaha wa bihi yaquulu shaaficiyu wa sufyaanu اthawriyu waaxmadu waisxaaqu hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed